halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o e aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo weliba heerarka efimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen jimcaha oo koob iyo labaatan ay tahay bisha nofembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda habeennimona wadajir halkan waxaa uga daadahayn doona daa'uud awees iyo anigoo ah sahre cabdi
hadda haddii loo celiyo baarlamaanka baarlamaankii khilaaf baa ayagii ka jira ayaga laftigooda u baahan reconciliation in lagu sameeyo oo lagu soo celiyo shaqadoodii ay lahaayeen oo la yidhaahdo wareena aynu fadhiisanno raggan aynu kala saarno nimankii madaxdii soomaaliyeed aynu kala saarno
waa doctor hodan siciid xiise oo wax ka dhigta mid ka mid a jaamacadaha dalkan maraykanka oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka aan ku eegayno khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee soomaaliya iyo doorka baarlamaanka federaalka u ka ciyaari karo
waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale ah balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida allaha u naxariistee cabdi maxamed ilka case oo ka tirsanaa majaajiiliistayaasha soomaaliya ugu caansan ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho idaacadda afka dowladda ku hadasha ee radio muqdisho ayaa geerida marxuumkan kasoo xigatay ku-xigeenka maareeyaha guud ee golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada muqdisho abwaan cabdikariim jiir marxuumka ayaa meydkiisa waxaa laga helay gurigii uu ka deganaa magaalada muqdisho mana jirto xaalad caafimaad xumo oo horey usoo wajahday geerida ka hor oo la ogaa madaxda wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya fanaaniinta hobolada waaberi iyo dad kale ayaa iyaguna tacsi u diray qoyskii iyo eheladii marxuum ilka case uu ka geeriyooday
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay isbeddel weyn oo xagga socdaalka kaasoo si kumeel gaara uga qaadaya khatartii dib u celinta ay haysatay malaayiin qof aan sharci ku lahayn dalkan madaxweyne obama ayaa ku sharxay qorshihiisa hadal uu xalay ka jeediyay aqalka cad isagoo hareer maray koongareska kana caraysiiyey xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka oo sheegay inay isku dayi doonaan inay is-hortaagaan sharcigan amarka madaxweynaha madaxweyne ee cusub oo hirgeli doona muddo lix bilood gudahood waxa uu ogolaanshiyo shaqo siinaya ku dhowaad afar dhibic toddoba milyan oo ah soo galooti sharci darra jamhuuriyiinta ayaa cambaareeyay go-aanka madaxweynaha iyagoo ugu yeeray mid lagu cafiyey soo galootiga islamarkaana ku dhiiri gelinaya hirar cusub oo soogalooti ah in ay soo gaaraan maraykanka qaar badan oo ka mid ah ayaa wacad ku marina dib u celin doonaan qorshaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dalkani maraykanka joe biden ayaa waxa uu la kulmayaa hogaamiyaha ukraine iyada oo uu socdo dadaal la doonayo in lagu ballaariyo taageerada uu maraykanku siiyey ukraine oo la hardamaysa weeraro uga imaanaya kooxaha u janjeera dhanka ruushka ka hor wadahadalada kiyef ayaa sarkaalka sare ee ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka waxa uu sheegay in uu biden waxa uu sheegay sarkaalkaasi kale ka tirsan aqalka cad in uu kulanka maanta oo jimco ah uu ugu sheegi doono madaxweynaha dalkaasi ukraine petro barashenko iyo ra-iisul wasaarihiisaba in maraykanka ay dhabarka ka taagan yihiin booqashada biden ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ay is-afgaranwaah uu ka taagan yahay halkaasi kaasoo ku aadan haddii hub lagu kaalmeeyo dowladda ukraine oo u muuqata mararka qaarkood in ay mucaaradku ka taagroon yihiin
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku guda jira wadaxaajood adag oo la doonayo in lagu gaaro heshiis ku saabsan barnaamijka nukleerka iiraan ka hor intaan la gaarin wakhtiga kama dambaysta loogu talagalin umuurtan xal laga gaaro maanta kerry waxa uu magaalada vienna kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zarif iyadoo maalinta kama dambaysta loogu talagalin heshiis la gaaro ay tahay isniinta waxaa jira walaac sii kordhay oo ku saabsan inaanay labada dhinac farqiga u dhexeeya u dhamaysan karin muddada ku dhammaysan karin muddada loogu talagalay waxaase weli u furan inay isku afgartaan inay kordhiyaan muddada wadaxaajoodka maalintii khamiista keri waxa uu sheegay in dhinaciisa aanu ku talo jirin inuu wadaxaajood ka galo muddo kordhin balse ay door bidayaan in la gaaro heshiis buuxa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aynu ku bilownay dalka soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta macalinka goobaha munaasabadahaasi lagu qabtay ayaa waxaa ka mid a magaalada muqdisho madaxa ururka macalimiinta soomaaliyeed cali sheekh cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey xaflad ku xusay dadaalka iyo wakhtiga adag ee ay ku shaqeeyaan macalimiinta soomaaliyeed wakhtigan haddaba sahre cidla nuur ayaa muhiimadda maalintan iyo qiimaha macalinka waxa ay ka wareysatay maxamed faarax ciise gaashaan oo isagu ka tirsan macalimiintii hore ee soomaaliya xileel horeyna uga soo qabtay dowladdii hore ee soomaaliya horta macalimnimadu waxa weeye wax qaaliya weeye macalinka qofka la yidhaahdo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shumac isagu gudanaya laakiin dadweynuhu uu iftiinsanayo oo elayskiisa lagu meel marayo marka axmed shawqi gabyaadi caanka ah masar baa wuxuu oran jiray dowlina ka mid ahay erayo kusoo horiya hum lilmucalimi wa fiihi tabjiila kaada almucalimu an yakuna rasuula u istaag oo xushmay macalinka maxaa yeelay macalinku wuxuu u dhowaaday inuu noqdo rasuul la soo diray oo bulshada hanuuninaya ayuu noqday marka isagoo amiyadda leeyahay kacaankii muxuu ahaayey kow iyo labaatanka oktoobar ayaa sameeyey maalinta macalimnimada oo u asteeyey kow iyo labaatanka novembar sanad walba inay noqoto sanadka macalimiinta oo maalinta ay guulahooda iyo waxbarashadooda iyo dhibaatooyinka hor yaalla iyo siday uga tallaabsan lahaayeen iyo siday u hagaajin lahaayeen waxbaridooda iyo risaalada ay hayaan bay ku tilmaansadaan maaragtay marka wax fiican weya waana u hambalyeelayaan meel kastoo ay joogaan macalimiinta soomaaliyeed gobol iyo degmo iyo tuulo iyo miyi magaalo meel kasta ha joogeene waxaan leeyahay hambalyo sanadka kiisa kale barwaaqo iyo bashbash ku gaara waan gartay adiga gaashaanow haddaad eegto taariikhda dib ugu yaro noqoto sidii aad ku bilowday ama qaabkii aad ku bilowday waxbarashada soomaaliya haddaad wax naga xasuusiso horta muxuu ahayey saaray anigu muxuu ahayey macalin rasmi ah oo sidaa ku lacag qaata ma aanan ku bilaabin shaqadayda waagii hore anigu bankar baan shaqo ka bilaabay markii hore laakiin kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaashi sagaalkii kun iyo sagaal bixan sagaalkii bishii saddexaad oo march ayaa waxaan aniga iyo ardo kaleeto waxaanu dhamaynay anagoo xamar joognay dugsiga sare macadka waxbarashada oo la yidhaahdo xisaabaadka rejonariya loolan jiray oo dugsi sare kaasaan dhamaynay shaqadu aad bay u adkayd in mataqaanaa laga helo xamar wax shaqaa ama soomaaliyaba waxaanu markaa bilownay inaanu anagoo ardaa isu tagno hadda xildhibaan juuriile ayaa kamid a dadka aan xusuusta oo kamid ahaa ayaa intaas ololaa dadka digelinayay wasaaradda waxbarashada ayaanu tagnay guddoonka waxbarashada gobolka banaadir waxa markaa madaxu ahaa allaha iska daayo xafidee safiirkeena hadeer inoo jooga sacuudi carabiya soomaaliya ufadhiya axmed cabdalle axmed cabdalle waxaanu waxaanu rabnaa inaanu waxbarro dadka soomaaliyeed raadiyaa uga baahino qof walba carabi ingiriis talyaani kuwa wax ku baranayo oo jecel yahay inaanu wax ugu dhignaanu rabnaayo iskoolaadna sidaanu wax ugu dhignaa markaas wuxuu la siiyey dugsiga dhexe oo wasaaradda waxbarashada kasoo horjeeda iskuol weyn ahaa iyo dugsiga la oran jiray dishibiliina islaamika waa hadda meesha masxafka la baabi'iyey meesha uu ka dhisan yahay oo tiyaatarka muxuu ahaayey la gudboon ama caawataa ka taaladeeda kasoo horjeeda qofba siduu ku tilmaansan karo labadaa iskuol buu la siiyey waxaana loo tababaray sida dadka waaweyn wax loo baro meeshaasaanu wax ka dhigi jirnay dadka inta badan talyaani bay wax ku baran jireen anigu maamulahana waa ahaa macalina waa ka ahaa dugsiga dishbilin islaamika laftigiisa waxaanu muxuu ahayey ka aflixinay halkaa wasaaradda waxbarashada ugu yeeray oo ay shahaadooyin ay dugsiga dadka waaweyn ay ku galaan oo wasaaradda aqoonsan tahay ayaa la siiyey kun iyo saddex boqol iyo labaatan qof waxaana wasiirka waxbarashada markaa ah oo shahaadooyinka meeshuu jaamacadda ummadda shabeelle ka dambeysay ku guddoonsiinayay ardadii wasiirka waxbarashada markaa joogay allah u naxariistay aadan isaaq axmed oo waxbarashada aada uga shaqeeyey ayaa muxuu ah annaga laftiga shahaadooyin taqdiiri oo abaalmarina baa nala siiyey macalimiinta iyo wax dhigaysay marka sidaasay ahayd kadibna waxaan macal bangi baan galay shaqaale bangi baan noqday xafiis siyaasaed baan ka shaqeeyey xisbigaan dagaalka caanka soomaaliyeed baan ka shaqeeyey laakiin waxaan aada wax u bari jiray anoo ahaa guddoomiyaha guddiga kormeerka baarista ururada shaqaalaha iyo guddoomiyaha xiriir guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed macalimiinta mahad baanu lahaan jiray hodan ku yaala inay ahayd ololihii horumarinta reermihiidana waxaan ku jiray guddigii qiimeynayay magaalada muxuu ahay xamar xaafadaheeda oo dhan intaa ayay ahayd laakiin waxaan aada u xusuustaa anigu oan soo gaaray aabayaashii waxbarashada soomaaliyeed maanta oo kale in magacooda la xuso oo la waariyo u baahan waxa weeye macalin jaamac bilaal allah u naxariistee oo koonfurta aabihii waxbarashada ee ka bilaabay isagoo cadanka yimi ka bilaabay anigu waan soo gaaray directoor buu ii noqday dhinaca kaleeto oo waqooyigana maxamuud axmed cali allah u naxariiso isagana oo dhintay ayaa isaguna waqooyigana aabihii waxbarashada ahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax ciise gaashaan oo ka tirsanaa macallimiintii hore ee soomaaliya xilal horena usoo qabtay dowladdii hore soomaaliya khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu warramayay sahre cidlo nuur
fiidnim wanaagsan ayaa mar kale idin leenahay maamul goboleedka puntland ayaa mar kale war ka soo saaray khilaafka ka dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya maamulka puntland ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la iska dhigo khilaafka lana muujiyo wada shaqayn dan u ah qaranka soomaaliya wariyaha v o e nuux muuse berjaab oo warbixintan ka soo diray magaalada garoowe afhayeenka madaxtooyada cabdulaahi maxamed jaamac quraan jacel oo galabta kula hadlay warbaahinta xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in puntland ay walaac ka muujinayso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda puntland waxay hore u soo saartay bayaan ku saabsan khilaafka ka aloosan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya taas oo ay ku muujisay walaaca ku aadan saamaynta khilaafkaasi uu ku yeelan doono habsami u socodka howlaha qaran ee u hayaan ummadda soomaaliyeed iyo gaaritaanka himilada islamarkaana waxay talo ku bixisay in danaha ummadda soomaaliyeed loo tanaasulo lana ixtiraamo dastuurka khilaafkani wuxuu u muuqdaa inuu maalinba maalinta ka dambaysta sii kordhayo saameyn xunna ku yeeshay dhammaan laamaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka curyaamiyeyna dhammaan shaqadii dowladda iyadoosidoo kalena uu rajaxumo ku abuuray ummadda soomaaliyeed ay ku jirta dhibaatada muddada dheer bayaanka puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay mowqifka ay ka taagan tahay arrintaasi dowladda puntland waxay la wadaagaysaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka walaaca iyo rajaxumada ee sii xoogaysanaysa ee muujinayaan khilaafka horeeyey hay-adaha dowladda federaalka iyo tixgelin la-aanta baaqyada kala duwan ee looga codsaday dhinacyada ishaya in la joojiyo khilaafka lana wada shaqeeyo iyadoo danta guudna laga horumarinayo danaha gaarka ah dowladda puntland waxay u aragtaa khilaafka taagan ee ka dhashay isku beddelka kooban ee ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey golaha wasiirada inaysan u dhigmin burburka iyo jahwareerka ku socda hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda puntland waxay u aragtaa in khilaafka loonkhilaafka soo noqnoqday oo luminayo kalsoonida ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka dowladda puntland waxay ku baaqaysaa in khilaafka la joojiyo laguna bedelo wada shaqayn iyo isu tanaasul iyadoo loo danaynayo danta guud ee ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadeeda dowladda puntland waxay ka digaysaa in dhaqaale lagu bixiyo abaabul siyaasadeed iyo burburinta hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka iyagoo ay dalka ka jiraan abaaro baahsan colaado fatahaado iyo mushaahar la-aan shaqaalaha iyo ciidamada dalka haysata
puntland ayaa ku sheegtay warmutiyaadka inaysan aqbali doonin in koox gaar ah ay afduubato siyaasadda dalka sida uu tilmaamay afhayeen quraan jacel dowladda puntland waxay aaminsan tahay in cid kasta oo ka hor timaada joojinta khilaafka hadda taagan iyo wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka loo aqoonsado qaswade ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuna la xisaabtamo ugu dambaynta dowladda puntland marna ma aqbali doonto in koox gaar ahi afduubto siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliyeed si ay ugu gaaraan dana gaar ah oo ay u adeegsadaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed waa markii labaad oo maamulka puntland uu ka hadlo khilaafka dhowaan hareeyay siyaasadda madaxda sare ee dowladda federaalka waxaana sidoo kale arrimahaasi looga hadlayay shirarkii golaha wasiirada toddobaadyadii ugu dambeeyey nuux muuse brijeeb v o a garowe mahadsaned nuux iminkana magaalada muqdisho afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku dhawaaqay inuu mar kale baarlamaanka horkeeni doono mooshin ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoo ku hanjabayn ciddii ka hor istaagta mooshinkaasi tallaaba laga qaadi doono haddaba wasaare cabdi axmed ayaa barnaamijkan gaarka inooga diyaarisay khilaafkan taagan ee madaxda iyo doorka baarlamaanka
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay sida intiina badanba aad la socotaan waxaa dowladda soomaaliya hareeyey hakadna geliyey inta badan howlaheedii khilaafka labada mas-uul ee ugu sarraysa dowladda u dhexeeya kadib markii ay meel marin waayeen golaha baarlamaanka laba kulan oo hore oo mudanayaasha qaarkood ay ku keeneen mooshin ka dhan ra-iisul wasaaraha halka kuwo kalena ay taageereen isaga haddaba maanta guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa isagoo u socda dalka jabuuti waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho uu ugu sheegay warbaahinta in maalinta isniinta ee soo socota la qaybin doono mar kale waraaqihii mooshinka ee ka dhanka ahaa ra-iisul wasaaraha waa xubinta dooda faaqidaada ee caawa aynu ku eegi doonno waxaana ka qayb galaya brofesor hodan siciid ciise oo iyadu wax ka dhigtay jaamacadda bavalo university ee gobolka new york ee dalkani maraykanka waxa ay ku sugan tahay isla new york brofesor hodan cabdirashiid khaliif xaashi oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho haatanse waxa uu jooga kanada iyo sidoo kale brofesor afyare cabdi cilmi oo jooga dooxa waxna ka dhiga jaamacadda qatar university dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah ee aynu ku faaqidayno kuna falanqaynayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaanna hadalkii ugu dambeeyey ee guddoonka baarlamaanka iyo waxa bedelay fikirkiisii wakhtigaana uu ugu dhawaaqay hadalkan waa tahay haddii bal aan ku hormaro brofesor afyare cabdi cilmi bal waxaad ka warantaa guddoonka baarlamaanka hadalkiisa maanta waxa uu yimid xilli mar sii horreysa laba fadhi oo baarlamaanku ay yimaadeen buuq ay ku dhammaadeen go-aanana laga soo saari waayey mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha wakhtigan waxaa loo madlan yaho dib loo dhigay maalinka isniinta oo uu sheegay in xubnaha baarlamaanka ay isdejiyaan oo wax buuqa uusan dhicin hadalkan muxuu ka dhigan yahay haddaan kugu bilaabo horta waad mahadsan tahay waxaad moodaa hadda waxa xalka loo raadinayo waa wax uun iska deg dega marka arrintan oo khilaafka markaan ka saarno cabdiweli iyo xasan oo si madaxtooyada iyo xafiiska oo golaha wasiirada labadooda labadaa hay-adood bawariskooda in meel la isugu geeyo waayo horta oo oo oo si dastuuriya loo abaaro ayaa xalka rasmiga ah jira waxaadna moodaa ilaa hadda baarlamaanna kama hadlaayo madaxda kalena kama hadlayso xalka waktiga dheer oo rasmiga ah kaas waaye kanaha labadaa nin ee hadda isku liqdaaran sidee la kala yeelaa waa waa wax deg dega oo oo hadda waxaan taagan in uu waddo loo furo ah waxaan isleeyahay midaas ayada ah dee hadda waxa keliyaho laisla ogolyahay waa baarlamaanka waayo awoodaha hadda jira siday u qeybsan yihiin ma kala sooci karaan oo ma kala saari karaan baarlamaanka maadaama marka laisla ogol yahay baarlamaanku siduu doonaha u dhige in inta laisla yimaado asaga lagu kala baxo waddo aan ahayniba ma jirtaba waddadaas waxaa ila quuman marka de in si caadiya inta loogu doodo waxaan aaminsanaha haddii nidaamka demokraatica loo ogolaado inuu asagu meel qaato corruption iyo iyo musuq maabsata iyo codgadashada iyo wax noocaas oo kaleeto ah dabcan waa wa waa arrin aan fiicnayn oo oo sideeda in loola macaamilo xeerar laga yeesho ay tahay laakiin nidaamka dimuqraadiga inuu socdo waxay faa'iida ugu jirtaa jiritaanka baarlamaanka laftiisa yacni inuu baarlamaanku fadhiisan waayo waxay ceeb ku tahay guddoonka waxay ceeb ku tahay barlamentarianka in go-aanka lagu kala duwanaado iyo afkaarta lagu kala duwanaado anugu dhib uma arko laakiin in la fadhiisto oo lagu kala baxo waa wax caadi ah laakiin aniga yani on the record waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego in maanta ama labadooda la cayriyo ama mid la cayriyo mushkiladda asalka ah waxba kama bedelayso labadii la keenaa haddana isqabsanaysa marka waa in meeshaas laga abaaraa waa tahay halkaaga ii joog brofesor afyare cabdicilmi haatana khadka telefoonka waxa aan soo gelinayaa brofesor hodan siciid ciise oo iyaduna joogta gobolka new york buffalo bal kusoo dhawow hodanay waxaa dhankaaga adiguna aragtidaada ay kula tahay wax uu kaga duwanaan karo kulanka isniinta dhacaya kuwii horey u dhacay wallahi horta anigu waxaan ku raacsanahay walaalkay hadalka uu yidhi ama labadooda hala wada rido ama mid hala rido waxba kama bedeleyso systemka ka jira maanta soomaalida waxaan xusuustaa mahmaha ay eeday i ii sheegi jirtay oo odhan jirtay adigu daasad kama ilbaxo inagu miya inaan ka ilbixin sidii wuxuu eeg sidii berigii jahliyada ragga iyo dumarku isqabeen oo maalin kasta sidii qof dumara sharci xuquuqdeedii lagu ciyaaray guriga laga saarayo wuxuu eeg waa laga ilbaxay demokarasiyadana tii islaamkana kuma jirno tii westernkana kuma jirno system kala saaraya oo shurci sharci qeexaya nin kasta responsibilityga iyo rightska uu leeyahay oo aan lagu xadgudbeynin oo haddii lagu xadgudbana uu yeelanayo ayatiin qofkaasi uu hadhow qaban doono hadda mid la saari karaa madaxweynaha la saari karaa prime ministerka la saari karaa laakiin waa jugjug meeshaada joog waxaa muhiimada in la sameeyo systemkii institutionally iyo constitution u jiri kari u jiray oo lagu kala saaro labadooda hadda waxaad ka hadlaysaa xildhibaanadii xildhibaanadeenu way mudan yihiin sharaf bay naga mudan yihiin laakiin xildhibaanadii laftigoodii baa kala jaba saddexda hay-adeed ee dowladda ee ahayd inay saddex shaqo oo kala duwan qabtaan wixii baaba isku dhex tarsanba lalama yaabayo dowladdu laba sanadood bay jirtaa waxyaalaha ugu qaladka badan oo dhacay waxa weeye labadii sanadood ee ay bilaabatay iyo hankii soomaalidu ay qabtay waxay ahayd in lagu dhaqaaqo in shuruucda laga shaqeeyo in hay-adaha dowladda saddexdooda la kala saaro in shuruuc constitutionskii halkuu laga laga tegay laga bilaabo oo deetana xilligan oo kale laba sanadood kabacdi maanta waxay ahayd in la hayo shuruucda kala saaraysa madaxweynaha iyo iyo iyo prime minister iskadaa kuwii kale in la saaro shuruuc la sameeyo eh waxaad moodaa problemku inuu ku salaysan yahay dib heshiisiin la-aan soomaali baa weli daba taala dagaal bayna dhex maray waa la isku wada baaba-ay maalin kasta mid baa la jiidayaa maalin kasta mid kalea la keenayaa wiilkii iga horreeyay walaalkay afyare waa ku raacsanahay jug meeshaada joog iyo arigu daasada kama ilbaxomiyaa baynu ku jirnaa haddii maanta la yidhaahdo prime ministerku ha baxo ama madaxweynuhu ha baxo ama labada dawladda dhanba hala baabi'iyo oo haddana waxa ay soo dhisayeen labadaas sannadood ee ay halkaa soo gaarsiiyeen halkaa lagu baabi'iyana waxaa laga yaabaa inay noqoto arrin maanta soomaalida dhibi taala waxaan kuu sheegaya walaal inay diiniyan iyo iyo democracyga westernkaba markaad eegtid dadka dawladda madaxda u ah waa inay ay aada iyo aada uga taxadaraan xuquuqda dadka bini aadanka ah ee ay u yihiin madaxda beledweyn dhibaato iyo daad baa jooga gedo gaajaa ka dhacaysa abaartii ugu xumayd iyo caruurtii qolkofa ayaa meelaha taagan inay raggii soomaaliyeeda maanta darajooyinkii ugu sarreeyey ee haysteen waddanka xal loo waayo bil waxaa xasuustaa ardisaba baan joogay maalintii ay khilaafku banaanka usoo baxay bil olmos baa ka dambeysay olmos laba cisho saddex cishaa ka dhima welina xal looma gaarin waa tahay hawlihiina halkii bay taagan yihiin baabi'iina wuu jira marka waxaan leeyahay waa in system la helo ama deg deg ha lagu sameeyo ama wiig ha lagu sameeyo ama biig ha lagu sameeyo waa in system la helo sharciya oo dastuuriya oo ilaahiya oo ilaahay iyo cabsida ku ku samaysan cabsida ilaahay oon cidna xaq saaraynin oo wixii dan ah iyo wixii sharciya sidaa lagu kala saaro waa tahay bal waxaan aadayaa dhinacaasi iyo canada ee cabdirashiid khaliif xaashi adigu maxay kula tahay dhankaaga ee labadaasi xubnood ee kaa horreeyey waa professor hodan iyo professor afyaraba waxay isku raaceen in xaalku weligii uu sidaasi ahaanayo adigu maxaad kaga duwan tahay
arrinta hadda oo aad ku bilowday wax kale oo ah baaqa uu gudoomiye jawaari ku baaqay isniinta in baarlamaanka la keeni doono mooshinkii una sana aqbali doonin de isqaqabsi dambe shaqadana inay la kala baxo loo baahan yahay profesoriinta hadda ugu horreeyana ay tilmaameen horta arrinta guud ahaan khilaafkan hadda taagan iyo xalkiisaba nidaamadaas afyar uu sheegay oo labadan macnaha hay-adood oo oo maamulka isla leh oo madaxtooyada iyo xafiiska golaha wasiirada oo ra-isul wasaaruhu madax u yahay runtii soomaalidu haddii wax laga baran karo khilaafyadan ilaa waktigii cabdiqaasim iyo cali khaliif soo bilowday ilaa hadda socda waxa weeye in marka dambe oo labada kun iyo lix iyo tobanka ama marka la gaaro ama ka horba haddii baarlamaanku hadda ku heshiiyo in xafiisyadaas mid soomaalidu ay laha oo labadan xafiis oo shaqooyinkooda isku burgo-an yihiin mar walbana khilaafka keena in macnaha laga guuro baa khilaafyadan cilmiga laga kororsan doono iyo faa'iidada ka dambeynaysa waxa weeye in soomaalidu ay system baarlamaaniga ay qaataan oo ra-iisul wasaare iyo maaragtay wasiiro xildhibaano ah ay dalka maamulaan ama dawladda oo laga keenay ama madaxweyne dalka inuu maamulo iyo wax lamida laakiin labadan kuraas oo dadanaaba aan isla jaan qaadin in si laga yeelaa horta laga faa'iidaysan doonaa mustaqbalka dheer insha allah midda ku saabsan hadda waxaa taagan dhinac siyaasadeedna waa laga fiirin karaa dhinac sharcina waa laga fiirin karaa dhinaca sharci waxa weeye in baarlamaanku uu noqdo meesha lagu kala baxo oo wixii la keeno mooshinadana aan frimbi iyo foori aan lagu joojin cod lagu kala baxo sida xeerashaadkan ugu qoran dee sharciguna qaba caqliguna keenaya hadii baarlamaanku laakiin meel laisku qabsado noqdo waxma kala soconayaan lakiin dhinaca siyaasadda haddii macnaha ay xildhibaanada hadda macnaha hor istaageen labadii shir oo hore hadda ma naqaano kan inay hor istaagi doonaan iyo in kale hadda wax muujinaya inaysa hor istaagi dooninna ma jiraan waxayna ku sababeynaya waxay leeyihin dhinaca kalaa macnaha xoog sheegasho iyo gacan marootis iyo macnaha dardaraad na lakaga wadaa ayaguna marka habkii ay wax ku ku muquunsan karaan bay wax ku muquunsanayaan taasna runtii guud ahaan sida ay doctors hodan sheegtay waxay ceeb ku tahay dawladdan ay ceeb ku tahay mihii loo hayay iyo fikraddii laga haystay iyo rajadii laga qabay iyo hankii lagu qabay wixii oo dhan bay dhaawacaysaa marka waxaa dhici karta haddii xataa lagu kala adkaado baarlamaanka oo ra-isul wasaaruhu baarlamaanka ay bixiyaan madaxweynuhu iyo tiimkiisa dhaawac weyn baana kasoo gaaraya oo aysan micnaha dee micnaha aysan guul sheegan karin sababta waxa weeye iyagoo dhan baaba hal tiam isla ah baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo ra-isul wasaaraha iyagoo dhan baaba hal tiam isla ah marka runtii waa un inay had dagaal dagaal ishaystaan oo ku ceebeysan yihiin markii dagaalku dhamaadana way ceebeysnaan doonaan oo dad waxaa laga filhayay inclusive politics iyo gacan isqabsasho iyo degaanadii kale intii kale inay raadiyaan baa laga filhayay haddana un waxay dagaalkaas o dhan wuxuu ka dhex socdaa niman ajaaniba baa waardiyenhaya oo runtii ceeb kaloo kasii waxa weye dad isdagaalamaya oo soomaaliya oo laakiin amnigooda ay dad kaloo ajnabiga sugayaan marka taasna adduunkana wuu ujeedaa soomaaliduna waa ujeedaa iyagoona inay arkaan baa ku habboonaan lahayd waa tahay weli doodii bartanka ayaynu kaga jirnaaye waxaan dib ugu noqonayaa professor afyare cabdi cilmi ma kula tahay laba jeeroo hore ayaa baarlamaanku arrinkan ugu guuldaraystay marka waktigan waxa keeni kara dad badan fikiro kala duwan ayay ka haysan karaa in guddoomiyaha baarlamaanka maanta uu yidhaahdo mooshinkii waa la qabanayaa baarlamaankuna waa inuu isdejiyaa buuqna uusan dhicin sida tii hore oo kale maxaa bedela isaga guddoonka baarlamaanka ayay kula tahay waxaad jirta runtii waxaa moodaa soomaalida arrimaheeda marar badan xal mastuura lagu wadaa iyo bal odayeyn waxaa dhacday guddoomiyaha ama guddoonka guud ahaan inay goosteen inaan baarlamaanka mar kale la iskugu imaan ilaa arrinta banaanka lagu xaliyo oo labadii gruub ee baarlamaanka u kala jabnaa guddiyadoodii ay la shirshiraan oo ay markaa wax isla soo dhadhaweeyaan horta waxaan isleeyahay marka hadalka guddoomiyuhu waxaan filayaa inuu daba socdo malaha in dee xal jacbur banaanka lagu gaaray uu arrinkaasi ka yimid yani saasaan qiyaasayaa waxaan ogahay in effort iyo dadaal iyo wax uu socday malaha dee dadaalkii kadib ayuunbuu ku yimid haddii uu guddoomiyuhu qaadanayo go-aan ah ki caadiga ahay oo xeroosaadka ugu qornaayo ah mooshinka waa furaya qofkii iswaalana qoortaan qabanaya banaankaan dhigaya kaas mar walba wuu furnaayaan isleeyahay oo hadduu rabo wuu yeeli karay laakiin markii horena wuu ka gaabsaday haddana waxaan u malaynayaa in uun xal mastuura iyo iyo iyo wax lagu lagu lagu xaliyay saasay iila badan tahay anugu hadda xog gaarana ma hayo laakiin wariya dhammaantii meeshaan waxaa aasaas ka ah inaan haddiiba hadda laisla aaminsan yahay go-aanka baarlamaanku inuu asal yahay oo oo asaga wax kala jaraayo in asagii wakti la siiyo waxaana aan lagu koobin xalkan gaaban iyo aragtidan gaaban keliya lagu eegine dheer loo fekero oo institutioniskan si fiican looga waxa aasaaska dhibkeenu ka yimid waxaa ka mid a in dastuurkan aan iska qaadanay annagoo aan ka dood oo xataa maalintii la keenayey constituent assemblyga waxaa la yidhi horay iyo gadaal iyo bog kastaa laga saxeexayaan la taabanin faraha laga qaaday meeshii sidiisa ha ku ahaado marka yani international communitygu gar uma leh soomaalida wax aan shaqayn karin intay u keenaan oo deadline aan macquul ahayn haddana ay ku xiraan si waa waa aad bay u qaab iila qaab daran tahay aniga waxaan soomaalida markii hore lagama talagelin oo kamay doodin markii xigay deadline aan macquul ahayn iyo yani waktigaas waa inaad wax samaysaan baa laleeyahay haddana hadda waxaa lagu eedeynayaa maaragta wixii ma samayn ma samaysmayaan de markii horeba wax wax shaqayn kara u keena ilaan idinkaa u diiday inay inay inay inay inay qayb ka qaataan professor hodan ee siciid ciise bal waxaad aragtaa in ama beesha caalamkuba ay muujiyeen walaacooda ku aadan khilaafka taagan wakhtigan ee u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda waxa ay leeyihiin waxa ay arrintaani daba taallaa iyada oo guud ahaanba wixii muddada aan kasoo shaqaynaynay haatan ay dhulka ku dhacaan oo wixii laga dhursugayay aysan sidoodii noqon marka maxay kula tahay wejiga ka imaan kara beesha caalamka haddiiba ay arrintu isbedesho wala horta beesha caalamku markasta inagu walaalkeena aheerana wuxuu hadda lahaa constitution waxa laynoo keenay beesha caalamku ay inoo keentay sankay naga geliyeen shan sanadood iyo toban dhowr milyan konton milyan ka badan baa ku baxay soomaali baana faraha kula jirtay weliba dad badan oo soomaali maanta constitutionka hanoo dambeeya arrintan arrintan aynu ka hadalna xooga saarno beesha caalamka beesha caalamka waxa weeye waxay odhan lahaayeenba waxay dhowrayaan wadankii transitionku ma jiro dawlad rasmi ah ka jirta waana ku raacsanaya inay dhowraan maaragtay xuquuqda dadka dowladda soomaaliyeed ay leedahay sovereigntygeeda laakiin waxa weeye dhibaatada haysata waxa weeye madaxweynihii iyo prime ministerkii oo iyagii ishaysta hay-addii kala saari lahayd laftigeedu uu khilaaf daaidi hadda haddii loo celiyo baarlamaanka baarlamaankii khilaaf baa iyagii ka jira ayaga laftigooda u baahan reconciliation in lagu sameeyo oo lagu soo celiyo shaqadoodii ay lahaayeen oo la yidhaahdo reena aynu fadhiisano raggan aynu kala saarno nimankii madaxdii soomaaliyeed aynu kala saarno laakiin anigu ciladan arko international communitygana haysata dadka soomaaliyeed specially gabdhaha soomaaliyeed ee caruuraha meel kasta ay kaga daadanayaan ama gaasaysanaya gaajadu haysato ay haysato waxa weeye international communitygu iyo anagu maxaynu hadda samayn karnaa madaxweyneheeni iyo prime ministerkeeni baa isku dhegan baarlamaankii la rabay inay kala saaraan ayagii baa isku dhegan oo laba u kala qaatay oo isku afuufaya firmbiyo iyo kuwo kaleoo iska soo horjeeda marka ana waxaan ujeedaa k aska meeshii ugu weyneyd waa arrin culus ilaahay waxaan ka baryaynaa sida khayrka ku jiro oo daacadda oo qof kasta xaqiisa lagu dhowrayo inuu inoo keeno international communitygu hadday go-aan ka gaari karaan way ka gaari karaan inagu mar kasta kuma faraxsanaanayno kii lagu gaadhaba mid kasta waxaan leenahay gacanta laynalaysla soo galay in gacanta laynala soo galana innagaa isku keenayna waayo siduu walaalkay sheegay ilmaa iyo madaxweynihii ugu horreeyey transitionka markuu bilowday iyo cali khaliif ilaa iyo hadda maanta intaasoo dagaal baa jiray hay xalna looma hayo ma garanayo international communitygu waxay ka gaari doonaan laakiin xalku inay soomaali gaadho ayuu ku fiicnaan lahaa waa tahay brofesor hodanay dhinaca kale guddoonka baarlamaanka waxaa haysta maamahdii soomaalida ahayd hal laba midigle uu dheelmiye dhanna uma fiyooba oo ay ka dhigan tahay labadii dhinacba in laga garaacayo marka maxaa uu ku tillaabsan doonaa oo xigi karaa kulanka baarlamaanka ee dhacaya maalinkaasi xubnihii baarlamaanku way qaybsan yihiin saaad sheegteen mooshinkan golihii wasiirada ayaa laftooda qaybsan marka guddoonka baarlamaanka qudhiisa maxaa la gudboon anigu waxaana ma su-aashan aada weydiisay soo maaha horta waa in la weydiiyo mooshinka xaguu ka yimi maxaa keenay mooshinka guddoonka baarlamaanka waxaa la gudmoon waxaa xaqa ah wax sharciga ah waxaa ilaah ka baqasho ah oo siduu u kala saari lahaa xaquuqdii loo igmaday iyo shuruucdii loo igmaday inay fuliyaan iyagoo ninna eegin waayo waa hay-adda keliya ugu sarreysa ee sharciga dejinta iyo ilaalintiisa mas-uulka ah marka waa in la eego xaguu ka soo yimi moosinku siduu ku yimi ma ma hadduu yimi waa laysku qabsaday xal in la gaadho weeye soomaalidu xalka geed bay la hoos fadhiisan jireen laakiin xal xalku waa in xaqdarada waa in laga saaro oo sidii sharciga ahayd oo ilaah kabaqashada lahayd oo aan wax qofna aan xaq xaq aanu lahayn la siinaynin waa in la sameeyo marka jawaari professor jawaari waxaan ka rajaynayaa inuu sameeyo waxa xaqa cadaalada taariikh baa qormaysa taariikh baa qormaysa taariikhdaas inuu dhinaca baalka dahaba ka galo oo wax aliyaale wixii wanaagsan ee sharciya oo wadanka u fiican oo dadkaa baahan wadiyada biyaha ku fatahayaan gaajada ku baabiinaysa inuu u sameeyo waa maalin maanta loo baahan yahay waana la sugayaa rajo weyn baananu ka qabnaa in xal la gaaro cabdirashiid khaliif xaashi ma kula tahay in xal rasmiya laga gaari karo ama fursad intee la eg baaba banaanba in xal laga gaaro xiisadan horta xiisadan sahra ma sii socon karto ama dawlad baa dumaysa anagu hadda heritage intaan nahay khilaafkan kii ka horreeyey oo ra-isul wasaarihii hore sanad ka hor ama ku dhawaad meesha laga bixiyey baan ka hadalnay oo waxaan yidhi haddii khilaaf kale soo laabto waxaa dhici karta in ay dawladda ku dunto inay ku dunto haddana runtii dumidba ma dhaanto haddii golihii wasiirada aysan shaqeynhayn sida la sheegayo ay kala baxeen haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay luqunta iskula jiraan haddii baarlamaankii uu luqunta iskula jiro haddii madaxweynihii iyo bulshadii caalamka oo markii horena koolkoolinaysay ay kax kala taagan yihiin haddii hadda waxaan akhriyayay puntland war-saxaafadeed kasoo baxay oo ay mawqif cad ku qaadatay khilaafkan baan hadda akhriyayay goboladii iyo dawladii dhexe xataa ay mawduucan ku kala tagi rabaan waxaa socda waxa weeye runtii burbur burburba uma harsana had jeertaan haddii hadda maanta heshiiyaan oo madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaarihiis haddii hadda gacmaha isqabsadaan oo ay far iyo faraanti noqdaan baaba dhibka kasoo gaaray wayse kasoo waaqarsan karin marka intaana maba sii dhaafi karta ama dawladdaa ku dumaysa ama khilaafkii intay iska daayaan bay labada sano iyo wax ka yar baaba u horay isla shaqaysanayaan ama baarlamaanka ra-iisul wasaaraha bixinaya kadibna madaxweynuhu intuu hadda dawladdaanu inta hadda dhib haysata kasii badan waa iska sii macnaha de iska sii dhutinaya inta u hartay oo waktiga u horay bay iska sii jitamaysaa laakiin runtii dhaawacay isgaarsiin lahayn waaba isgaarsiiyey sababto rajadii shacabka in hadda maanta annaga ku doodeyno annagoo dee walwal iyo walaac laga qabo sida professorinta kale ay sheegeen ama adduunkuba sida u qaylinayay marka damiski xoogiisi waaba gaaray inay kasoo kabtaan kasoo kasoo kasoo kabsadaanna waktigii qaadan doontaa laakiin runtii waxa weeye markii intan laga baxo siyartaa ku dhamaatay in dastuurkaana dib loogu noqdo ama labada kun iyo lix tobanka lala sugo ama haddaba si kumeel gaara sababto su-aalaha anigaan isweydiiyey waxaa kamid ah dastuurku ma qabo madaxweynaha in in macnaha confidence loo qaado oo codka kalsoonida in la qiimeeyo ma u qabo isaga haddii uu ama sharciga ku tunto ama maxaa la yidhahdaa oo la yimaado maxaa la dhahaa macnaha dee macnaha wax qaran dumisnima unbaa baarlamaanka madaxweynaha u yeeri karaan inta kale shaqooyin wax ku saabsan lama weydiin karo haddana waxaa qofka la weydiinayo waa ra-iisul wasaaraha oo baarlamaanku la xisaabtamayo haddana ay rabaan ba ay ugu yeerteen markay ugu yeereen mooshinka ugu yeereen waxay leeyihin shaqadii waa kasoo bixi weyday marka waxaa la rabaa qofka macnaha shaqada lagu ogyahay asaga in lala xisaabtamo haddii marka ra-iisul wasaaraha shaqadiisa madaxtooyada la geeyo mustaqbalka la geeyo hadhow madaxweynaha lala xisaabtamayo laakin hadda shaqadiina waa la isku haystaa xisaabtankiina meel buu jiraayo hadda mar walba ninka shilalka saaran ilaa waqtigii cali khaliif ilaa waqtigii nuur cadde ilaa cali geedi ilaa cabdiweli ilaa mar kasta ilaa farmaajo waa ra-iisul wasaaraha shilalka la saaraa madaxweynayaashuna mar kasta maadaama ayagu ay soo doorasho galeen oo soo tartameen oo sidaan usoo halgameen ayagaa raba inay taliyaan marka sidii talada iyo iska xisaabtanka meel in laysa dhiga waayo ama ra-isul wasaaraha ay isla yaalaan ama meesha laga saaro ra-isul wasaarihii madaxweynaha la keeno laakiin hadda waxay ku khasban yihiin inay ur u bixiyaan jawaarina hadduu saas yeelin isagoo gudoomiye sii ahaan maayo baarlamaano sii jiri maayo marka waa inuu ama sida afyar sheegay banaanka wax lagu soo dhameeyo dhah wixii meeshii ka dhacee ka dhacday meesha laisugu yimaado si arrinta ha noqoto ama haddii orka sii badiyaan iyo maalmahood kuwa ku digahaya baa layidhi dikri dikri baan bilaabeynaa ay dikri sii wadaan markaas dee dawladdu waa badiltay oo in de ay haddii saddex afar goor oo kale ay kulmi waayeen dawladdu meesha ma jirto amnigana amisom baa sugaysay awalba ayagu ciidankoodu amisom baa gacan siinaysay siyaasadii hadday ku fashilmaanwaata cabdirashid oo kugu soo noqon doona marka xaalkooda aada buu liitaa haddii arrintan meel saarin sida u dhuksaha badan waayahay waayahay professor afyare cabdicilmi sidii horey u jirtaba hadday noqoto jigjig meeshaada joog oo dhinacyadu lakala taageero oo ololaha hoosta uu ka socdo oo xubnaha baarlamaanka lakala qaato oo golaha wasiirada laba dhinac ay kala noqdaan sida wakhtigaanba muuqato saan xaalka uu sii ahaado isniinta waxaa ka dambeeya maxaa dhici kara hadday saa usii cakirnaato horta marka hore waxaan cabdirashiid ku raacsanayo arrinta hortasaan ma sii ahaan karto hadda baarlamaanku inuu isbadbaadiyo hadda waxaan u yeelayaa waayo wax kale door kaleo u furan ma leh ilaa in de nidaamkoodii caadiga ah awal waa ka odayeyn iyo armay xoogaa iska siyaasadeyn oo maaragtay isgeejis iyo waxyaala noocaasa ku jiray laakiin hadda survivalkiisa iyo jiritaankiisa wuxuu ku jiraa inuu wax shaqadiisa baarlamaanka qabto shaqadaana hadda asagay kusoo noqonaysaa shaqada waxa waaye marka markii laysku yimaado ciddii baarlamaanka marka haddii oo sida muuqata de oo hadda laga fahmaayo jawaari hadalkiisa waxawaay barnaamij waa qabanaya wixii caadiga ah oo sharciga ku qoranayaana samaynaya wej macnaheeda ay tahay haddii buuq xataa ay cid samayso inuu markaas isticmaalo sidii wixii loo fasaxayo ahaa in qofkii markaas buuqa banaanka loo saaro marka sidaasaa hadda muuqata de inuu yeeli doono iyo inuusan yeeli doonin waa arrin kale waxaa kaloo dhici karta in already waxaan uu banaanka kusoo xaliyey oo ou leeyahay marka arrintan ayada ah xal kale ma jire sidaa ha lagu sam marka waxaan isleeyahay aniga baarlamaan jiritaankiisa hadda wuxuu ku jiraa inuu fadhiisto ou doodo oo ama ha ku kala qaybsamo oo oo oo qoladii la raba ha adkaato xataa qolada hadda mooshinka diidan waxay sheeganaysaa inay number badan haysato waxaa laga yaabaa inaysanba buuq u baahnayn ay mooshinka ku adkaan karaan laakiin markii hore de fahamka laga qaato waxay tabaryara u geynaysa inay banadaan macnaha marka waxaa waaye asalku demuqraadi maadaama systemka laga wado nidaamka go-aanka lagu gaaraa boqol iyo soddon iyo sagaal inay kalsoonida kala noqoto laga rabo yani sidaas caadigaa in wadadaa la maro hadda waa lagu qasban yahay yani waddo kale oo oo hadda u furan male other than inay hadda xasan iyo cabdiweli intay isfahmaan oo markaas ay si kale ay wax u xalistaan oo oo laakiin caadatan go-aan ka dambeeya male oo baarlamaankaas ani waxaan isleeyahay marka bressuriskan waxaa laga yaabaa inay wax fududeeyaan oo ama ay heshiis ama ha kala tagaan ama ha isla sii joogaan uu ka yimaado ama ay kala gooyaan taas horta waa waa waa waa biyo kama dhibcaan laakiin iyadii baaban inay wax xalinayso haddii berri mid kala yimaado meeshii uun kasoo bilaab waay yacni marka asal ahaan mashaakilkii ma xalismin xataa haddii sidaan oo arrinta wax ku dhammaato ani midda walwalka igu hayso waa taas middaasaan wax ka qornay waxaan qabaa aniga in loo guuro one system midkuu raba ha ahaado oo ah ama ra-iisul wasaaraha nidaamkan parliamentary systemka ra-iisul wasaare lasoo doortay dalka ha maamulo madaxweynahana waa la appointi garaynaa sida head of stateka canada oo kale iyo maaragtay ay ay yihiin tacsidow tagaa iyo meelahaas oo taagtaagnaanaya madaxweyne wax shaqaaha ku yeelanayo male waa one option optionka labaad waxa waaya presidential systemaa la aadaya africa afartan iyo sideed dal oo kamid ah waa presidential or semi presidential system wax kale ilen systemka waxaa aasaas u ah yani marka nidaamyadan political science-ka marka la kala dooranayo waxaa la kala doortaa laba qiyam laba value baa la kala doortaa value waa midka xasiloonida haddii xasilooni siyaasadeed la rabana nidaam baa ofargarayn karaa haddii accountability-gu ay tahay ama yani la xisaabtanka haddii la xoojinayana mid kalaa ku yaro xoog badan marka waxaan doodoodii asalka ahayd ee ay ahayd inay baarlamaanka ka dhacdo ee ahayd inay shacabka dhexdiisa ka dhacdo maba aysan bilaabanba marka halka aasaaska halkaasu jiraa waayahay adiga ayaa ku wata kaba soo qaad dhinaca kale haddii arrintan xal loo helo ee sidee baa loogu guulaysan karaa in golihii wasiirada ee xurgufta ay dhex martay xubnihii baarlamaanka ee ayaga laftirkooda gacmaha isku seerseeray intay iska hor yimaadaan haddana hanaan dowladeed ay ka wada shaqeeyaanoo misna wixii oo dhan xalay dhalay laga soo qaada say ku suuroobi kartaa maanta waan iwill go on record anigu hadda ma qabo inay wada shaqayn karaan cabdiweli iyo xasan oo wada shaqayna sii soconayso ma qabo mana u badna hadda siday wax u dhici doonto labaun bay mid noqonaysaa ama way isla dumayaan ama mid baa baxaya mid hadduu baxo waxawaya xasan hadduu baxo cabdiwelina by default waa la baxaya marka macnaha waxa waaya ama cabdiweliyaa baxaya ama labadoodaa isla baxaya macnaha saas waaya asalka haddii baarlamaanku uu u u latsay ka hor yimaado xasan issueskiisa oo oo la yidhaahdo waa waa waa prime ministerku waa joogaya de markaa waxa waaya ama waa inuu isxasilo ama had haddii la wada joogo wax lagu wada joogo male sidii shariif iyo cabdiweli ayaa waxaa lagu kala maxaa la dhaha xarigaa la iskula xirayaa nin walba dantaada qabso waayo wax isma wax isla shaqeeya male nin walba wuxuu rabo iska samaynaya sidii dee hadda aan soo aragnay marka macnaha taasna waxay u badan tahay inaysan sii socon karin horta waxaa marka si un baa loo kala furi doonaa yacni markii aan aan aanan politically correct si ah u cabirin kala furistaas marka ama waxay ku imaanaysaa inay isla dumaan oo markaas madaxweyne cusub la doorto oo prime minister cusub la keeno oo halkaa ay wax ka timaado ama in cabdiweli ama uu isxasilo ama baarlamaanku cayriyo i think si si kale ku dhamaan karta hadda ani iima muuqato labadooda waxaa ka dhalan doona golo wasiirro cusub yani xataa hadduu xasan joogana golo wasiirro cusubbaa imaanaya hadday isla baxaana golo wasiirra iyo madaxweyne cusub baa imaan doona marka scenaariyooyinka markaad dhinac u tijaa u fiiriso meeshaan hadda wada shaqayn macna lihi kama soo socoto aniga kullay intaan ka arkay cid hadda aaminsan oo dadka aan la hadlayo qolada buushinka wadata iyo kuwa kasoo horjeedana wada shaqaynaa meeshaan ka suurtagala ama xataa beel caalamka beesha lixaad ay soomaalidu dhahaane beel markay yani laga hadlaayo ayaga laftirkooda waxay leeyihin ninkaan maalin walba ra-iisul wasaare cayrinaayo waa inaan transactionkan ku qaaliyeynaayo oo usan mar dambe waxaan ku degdegin malaha yani saas amalaa laga yaabaa inay u fiirinayaan maahana wada shaqaynaa meeshaan ka dhalan kartaa ma jiro waa tahay hodan ayaan siinayaa ee daqiiqadihii ugu dambeysay barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa maxay kula tahay aniga waxay la tahay horta lama saadaalin karo waxa la saad saadaalada ama waxyaalaha ay dadku yidhaahdaan waa la saadaalayaa siyaasada ka dhalan doontaa waxaa hadda soomaaliya ka socda waxay ku beesgaraysan yihiin hagshir wax la hubin karo oo ama wax la hubi karo kasoo bixi kara waa wax qasan oo saddexdii hay-adood ee dowladda ministeriskii iyo prime ministerka xafiiskiisii iyo xafiiskii madaxweynaha iyo xafiiskii baarlamaankii intaba iyagii baa kala qaybsan oo xafiiska madaxweynaha maahae xafiisyadii prime ministerka wasiiradii waa kala qaybsan yihiin xildhibaanadiina waa kala qaybsan yihiin wax kasoo bixi kara oo anigu aan imika kuu sheegi karo male laakiin waxaan ogahay oo hubaal ah in xal degdega loo baahan yahay waayo dadku waxay u baahan yihiin kuwa internationalka iyo dadka maantida ee sugaya inay xal dawladoodu ka dhalataba in xal degdega la joogo marka nin baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi looge wuxuu yidhi looma jooge waxaan eegeynaa bal xalka dhici doona in la eego internetka soomaaliyeed iyo labada sanadood ee hadhay waxa la samayn karo iyo in haddana baaba la sameeyo wax kasta lafta lagu xaaqo waa waa arrin aanan anu hadda saadaaleyn karin laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa inay wax fiican ku dhamaato waa tahay cabdirashiid khaliif xaashi ee waad aragtaa hodan waxay tiri ee aynu dhowrna halka ay ku biyo shubato adigu maxay kula tahay ugu dambeyntii
runtii mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dadka hadda talada gacanta ku haya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada maxamed madaxweynuhu warkiis waa cadaystay ah ra-iisul wasaarahana waa in meesha uu ka baxo ra-iisul wasaaruhuna warkii soo cadaysay wuxuu yihi sabab aan ku baxo meesha ma taal baarlamaankiiba hawshii la dhex dhigay ayagiina way ku kala jabeen hadda se haddii iyagu ay ama isku soo celin waayaan labadan mas-uul ama ay kala bixin waayaan oo ay macnaha dee isku buuqid iyo ay sii socoto qoob iyo qiyaalada hadda socota waxaa la odhan karaa markaas dawladda soomaaliyeed ee lasoo dhisay way halkaasay ku ku xijaabatay marka anigu waxaan qabaa in ama xal kusuu raba ha noqdee in heshiis la helo ama macnaha macnaha baarlamaanku had inuu sii waaro oo arrintan meel saaro ku khasban yahay haddii kalena dawladdan hadda lalasoo xoogaa lalasoo dadaalayo labadii sano lasoo dhaafay waxaa la odhan karaa wayna burburtay burburkaasna kuwii ku horreeyeyba saas noo noocaasa ku dhamaadeen si cabdullahi yuusufna waxay ku dhamaatay burbur noocaasa tii xataa cabdiqaasim iyo markii udambeysa ayadii imbagati iyadoo macnaha khabqana ayay iskaga daba yimaadeen maxamed cabdi yuusuf iyo xasan abshir iyo iyo cabdiqaasimba marka wax soomaali usoo qaado ahayd weeye waxaana lagu khasbanaan doonaa markaas in dib loogu laabto meesha lagu tashanayo la dhahaye maxaa noo tala haddana maxaan sameynaa adduunkuna masaa- mashaakilo badan iyo problems badan baa meel walba ka taagan waxaa dhici karta inay iyaguna naga sii jeestaan oo attentionkooda ay dhahaan kuwaan macnaha dee dad la wadi karaba maaha wax la gacan la siin karo marka waxaa baarlamaanka iyo jawaarana dee waxaasoo dhan way arkaan marka hala sugo isniinta wixii dhaca anigu ma umalanaya isniinta intii mooshin la keeno in ra-iisul wasaare hal mar lagu kala bixin doonayo xataa haddii lagu heshiiyo in la keeno in xildhibaanada loo qaybiyo ay la tagaan maalmo la maqnaadaan oo soo akristaan saddex beri soo akristaan oo laisku soo laabto dood la furo doodba ay maalmo socoto haddii boqol nin ay kasoo horjeedaan boqolkuba inay hadlaan bay xaq u leeyihiin marka anigu umalanma isniinta hadda in wax lagu kala bixi doono laakiin dawladdu sidaan iyo cakarnaantan iyo isqaybsigaan iyo wajixumadan inay kusii jiri karto umala malaya dhammaan hay-adaheeda oo kala duwan oo dhanna hal xabbay isla yihiin oo dee dawladda somaaligaarka soomaaliyed baa laga yaqaana ama dawladda mushkilaadka soomaaliyed baa laga yaqaana
aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba ka qaybgalkiina aan barnaamijkan doodayna ku eegayno oo xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya adigaan yaa mahadsantay walaalo okay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen brofesor afyare cabdi cilmi oo jooga dooxa waxna ka dhiga jaamacadda qatar university iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo isagu ah ku-xigeenka madaxa hay-adda heritage ee saldhigeedu uu yahay magaalada muqdisho haatan cabdirashiid waxa uu joogaa dalka kanada iyo sidoo kale brofesor hodan siciid ciise oo iyaduna joogta new york hodan waxa ay wax ka dhigtaa jaamacadda buffalo university ee dalkani maraykanka ee gobolka guud ahaana barnaamijkii dooda ahaaynu ku eegnay hadalka guddoonka baarlamaanka ee ahaa in waraaqaha iyagu ah mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha loo qaybin doono xubnaha baarlamaanka maalinta isniinta ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonnona nabadgelyo
mahadsanid sahr cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi gaarka ah soo jeedinaysa halkaad weli naga socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaa toos inooga dhegaysanaysaan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa awoodiisa dastuuriga u adeegsaday meelmarinta sharci wax ka bedelaya hanaanka socdaalka ee deganaanshaha dadka sharci darada ku jooga maraykanka haddaba muxuu ahaa nuxurkay siyaasadda ka dambeysay khudbadii xalay madaxweynaha sidee sharcigan uu madaxweyne u isticmaala awoodiisa madaxweyne faa'iido ugu leeyihiin dadka aan sharciyada haysan ee dalkan maraykanka falastiin axmed imaan ayaa su-aashaasi weydiisay cabdikhafaar cabdi wardheer oo ah oo ah qabiir arrimaha horumarinta ku xeel dheer kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxay hayd saddex arrimood baa ugu weynaa kow horta wuxuu leeyahay arrintan maadaama isaga iyo congressku ay in muddo ah isku hortaagnaayeen uu horena u ballan qaaday inuu wax ka qabto maalintuu doorashada u ordayey waxay ahayd labada sano u hartay inuu bal wax uun ka sameeyo arrintii congresska markuu isku dayeyna baarlamaanka waa isku raaci waayeen lixdii sano uu joogay wuxuu lahaa arrintan waxaa laga qabta waa suurtoobi weyday marka wuxuu ku dhaqaaqay inuu keligii go-aankii gaaro congresskii oo aan la socon saddex qodob baana ugu muhiimsan qodobka koowaad oo ah wuxuu leeyahay xuduudaha baan adkaynaynaa oo markaan amarkaan soo saaro waxaan ku adkaynaynaa in waddanka xuduudihiisa laga soo gudbi karo waxaan kaloo u fududaynaynaa buu leeyahay dalka dadka dadka xirfadda leh oo dalkan soo gelaya maraykanka iyagana inaan u fududayno inay ka shaqaysan karaan oo imaan karaan oo u sahlanaan karo iyo qodobka saddexaad oo uu leeyahay ilaa iyo shan milyan oo qof baan waxaan siinaynaa si sharci ku meel gaara inaan la musaafirin karin ama la tarxiili karin dalka laga saari karin hadday isdiiwaan geliyaan saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan iyo khilaafka kala dhexeeya xisbiga kala dhexeeya jamhuuriga ah oo aan ogolayn inuu keligii go-aanka gaaro tan xisbiga jamhuuriga waa usoo noqon doonaa qorshahan marka la fiiriyo maxaa siyaasadaysan oo qaab siyaasadeed madaxweynuhu uu uga faa'iidaysanayaa maxayse tahay waxqabadka dhabta ah ee qorshahan uu u leeyahay dadka aan sharciyada lahayn ee dalkan jooga
runtii waa arrin laba afle weeye waa siyaasadaysan tahay oo waddankan dadka u badan oo aan sharciga ku joogin waa dadka latin america ka yimaada ama koonfurta ee dalalkaas ka xiga maraykanka dalalkaas dadka ka yimaada ama latinoga loo yaqaan inta badan waxay la codeeyaan oo u janjeeraan dhanka xisbiga dimuquraadiga ah oo madaxweynuhu uu kasoo jeedo marka waxaad moodaa halkaas in laleeyahay waxaan oo dhan waa wax siyaasade shaqo kuma leh in wax laga qabto arrimaha socdaalka iyo xuduudaha iyo dadkan soo gelaya sal kuma leh oo dadka mucaaradka ahi saasay ku doodayaan oo arrinta kasoo horjeeda run ahaantiina waxaad moodaa wax badan inay ka jiraan arrintaas midna waxa weeye waxqabadka dhabta ah waddankan waxaa jooga ilaa iyo laba iyo toban milyan oo aan sharci lahayn waxaa dhacday in caruurtii iyo waalidkoodii la kala saaro waxaa dhacday in dad tiro badan lagu shaqaysto oo aan canshuur bixin oo aan wax micnalo la siin oo runtii aad moodo aada ay u xaqiran yihiin haddana dalkii ay joogaan inaan carruurtii iskuolkii aadi karin malaayiinna ay yihiin marka waxqabad dhabarna waa jiraa oo loo baahan yahay in wax laga qabto xagga bini aadanimada iyo xagga dadkan in la sharciyeeyo oo hadhow tadii aanay dembiga iyo ay galaan iyo waxaasi ay yaraadaan ilaa kolley sharci darray ku joogayaane marka arrintaas labada afle sidaasay u jirtaa waxaase lagu eedeynayaa isagoo arrintaan o dhan inuu siyaasad u sameynayo iyo ballanqaad uu ka sameeyey bulshada latinaha ah markii hore uu campaignka ama ololaha ku jiray maxaa ku qasba madaxweynaha in go-aan keligiisa oo weliba miisaankan le oo arrinta noocaana xambaarsan uu gaaro iyadoo koongareeskiina aad og tahay meesha uu taagan yahay gaar ahaanna xisbiga jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda labada gole
laba arrimood baa ugu wacan midi waxa weeye isagoo wakti uu ku yaryahay oo laba sannadood u hartay oo raba inuu magac ka tago arrintaana uu ballan qaadayna uu fuliyo oo taasi waa midda isaga waxaan la yidhahda legacygiisa ama yacni ballanqaadyadii uu hore u qaaday inuu fuliyo oo isagoo xisbigiisa iyo u danaynaya dadkaas sharci darrada ku jooga oo tirada badan intaba midi waa middaas midda kalena waxa weeye sharcigii la keenay baarlamaanka ama congresska muddo yeelay oo aada looga dooday oo xataa waxaa jiray senatku inuu baasiyey aqalka sare inuu sharci dhamaystiray oo aqalka hoose uu dhaafi waayey in cod loo qaado loo waayey isagu marka madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa si kastaan yeelay in muddo ahaan isku dayeynay in sharcigan la gudbiyo sharcigii ma haddii la gudbin waayey awood waxaan u leeyahay anigu inaan wixii aan fulin karo fuliyo intii ay u xayiraayeen dadka iyo maraykanku iyo dadkan sharci darrada ku jooga intay xayiraan kareen waa xayirnaayeen awooddan anigu aan leeyahay oo dastuuriga ahaan marka fulinayaa buu leeyahy ugu dambeyntii taariikhda maraykanka iyo madaxweyneyaasha marka dib wax yar aan ugu noqono horey ma u dhacday in madaxweyne go-aan miisaankan oo kale leh oo keligiisa uu qaato iyadoo labadii aqal ay kasoo horjeedaan
ha madaxweyneyaashii hore oo dhan waa wa waa samayn jireen waxaa ama dimuqraadi ha aado xisbiga dimuqraadiga ama xisbiga jamhuuriga ha ahaado oo xataa siddeetan iyo lixdii xataa reagan waa sameeyey meelo badan baa maaragtay laga sameeyey bush baa same marka marna ma ahan wax aan hore u dhicin madaxweyneyaashii hore o dhan waa samayn jireen qaabka ay u samayn jireen baa kala duwanaa runtii marka la fiirshana tiisaaba ugu khafiifsanba
kaasi waxau ahaa cabdikhafaar cabdi wardheere khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay falastiin axmed iimaan
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal idilkiinba waxaad la socotaan v o a washington waxaa maanta oo jimco ah ku geeriyooday magaalada muqdisho allaha u naxariistee maxamed cabdi maxamuud ilka case oo ka tirsanaa fanaaniinta qaranka qaybta majaajilada wuxuuna ifka kaga tegay saddex caruura iyo hooyadood ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray maaraya ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada muqdisho cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo isagu uu ka waraystay geerida ilka case inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilka case maxamed cabdi maxamuud ilka case maanta duurkii ayuu geeriyooday
haye ma xanuunsanaa markii aan markii ma xanuunsanayn waxaa la geeyey isbitaalkaa la geeyey inuu fadhiistay waxbaa hadda lama ogaa hadda baaritaan buu ku jiraa marka ilka case ilaahay ha u naxariisto u dhawaaca fanaan qaran maxaa iga sheegi karaysaa taariikh fanadkiisa ilka case doorkii uu fanka ku lahaa wuxuu ku lahaa taariikh jilaa jilayaashii soomaalida soddonka iyo shantii sano u dambeeyey ayuu ka mid ahaa jilaa hadda maanta ana qof aan u sheegin ma jilaabu ahaa mujtamaca soomaalida ayaa ay fanka iyo qiimayntiisa iskale ilka case wuxuu kuga jiray jiraada saddex aan la heli karin aan hadda ka bacdi soo baxayn baan maleynaya inuu yahay meeshii ka qaada la yihahdo jiraadnimada ka qaado halkaas kaga la yihahdo hadday tahay nooc kastaba ha noqoto oo ku saabsan waxaa matalo wax kastaba uu matalaya ilka case wuxuu ahaa majaajilista caana bal aan dhegeysanno qaybtana isla jilayaan isaga iyo majaajilistaha kale cali hiiraan
iiga waran bal xaaladooda horta wax dhib lowma jirin shaqo xoog waa leeyahan shaqo waa qaban karaahe macnaha shaqo inaad ii raadiso aa macnaha aan rabi laha adeero hadda shaqa kuu raadina haye ma garat
anigu magaca fanaaniinta soomaaliya oo dhan baan ku hadlayaa meel kastay joogaan ayaan taxsi waxaan u diraynaa dhammaan soomaaliyeed qaasa dadkii heduu ka dooriyay
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada muqdisho cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo u waramayay ibraahim xasan daandure kadib geeridii ku timid allah u naxariistee maxamed cabdi maxamuud ilka case oo ka tirsanaa fanaaniinta qaranka qaybta majaajilada intaasina haddaynu kaga gudubna weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a inagoo kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeena mar kale ay qodobadii warka ugu doorroonaa saara
mahadsanid daawud allaha u naxariistee cabdi maxamuud ilka case oo ka tirsanaa majaajiliistayaasha soomaaliya caanka ku ahaa xagga majaajilada ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden ayaa waxa uu la kulmayaa hogaamiyaha ukraine iyadoo uu socdo dadaalo la doonayo in lagu ballaariyo taageerada maraykanku uu siiyo ukraine oo la dagaalamaysa weeraro kaga imaanaya kooxaha u janjeera dhinaca ruushka ka hor wadahadalada kiyev ayaa sarkaal saro ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka waxa uu sheegay in biden kulankan maanta oo jimco ah uu ku sheegi doono uguna sheegi doono madaxweynaha dalkaasi ukraine petro barashenko iyo ra-iisul wasaarihiisaba in maraykanku uu dhabarka ka taagan yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isna ku guda jira wadaxaajoodyo adag oo la doonayo in lagu gaaro heshiis ku saabsan barnaamijka nucliyarka iiraan ka hor inta aan la gaarin wakhtiga kama dambeyska ah ee loogu talagalay in umuurtan xal laga gaaro maanta keri waxa uu magaalada vienna kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan moxamed javad shariif iyadoo maalinta kama dambeysta ee loogu talagalay in heshiiskan la gaarana ay tahay isniinta soo socota mahadsaned zaara qodobadaasi warka ugu doran ayaa ugu dambeeyey waa barnaamijkeena fiidmaalkan wasiir uga jeedina anigoo zaare anigoo daawud aweys iyo zaare cabdixameed tan iyo intaan dib u kulmeen waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.